boqolaal qof ayaa la dilay ku dhowaad laba toddobaad oo socday dagaal u dhexeeya milatariga iyo weliba xoogagga sida milatariga u tababaran ee loo yaqaano r s f kuwaasoo isku haysta awoodda islamarkaana halisgeliyey guud ahaanba gobolka war ay soo saareen ciidamada r s f ayay milatariga ku eedeeyeen inay weerareen ciidamadooda maanta islamarkaana ay faafiyeen warar been abuura iyagoon soo xigeen in hindisaha uu milatarigu sheegay inuu ka imi urur goboleedka igaad rasaas ayaana laga maqlay maanta aagga magaalada khartuum sida dad deegaanka ahi a u sheegeen wakaaladda wararka ee royters saddex maalmood oo xabad joojina ayaana keenay in laga nafiso dagaalkii walow aana si rasmiya loo joojin balse waxay ku eekeed habeen badhkii iyadoo dad badan oo ajaanibi ahi weli ku xayiran yihiin dalkaasi inkastoo laga soo baxayay waddankaasi maalmihii lasoo dhaafay militariga ayaa saacadihii dambe arbacadii sheegay in hogaamiyahooga jenaraal cabdifataax al burhaan uu siiyey qorshaha bilowga ah ee lagu kordhinayo xabad joojinta labiyo toddobaatan saacadood oo kale islamarkaana erge ciidamo ah loogu dirayo caasimadda dalka koonfur suudaana sida ay wada xaajoodiya halkaasi ugu soo yeeshaan waxaanay militarigu sheegeen in madaxweynayaasha dalalka koonfur suudaan kenya iyo jabuuti ay ka shaqeeyeen ee soo jeediin ay ku jirto in la kordhiyo wakhtiga xabad joojinta iyo weliba in ay wada hadlaan labada ciidan waxaana uu burhaanu mahadnaqay urur goboleedka igaad islamarkaana uu muujiyey ogolaanshiyaha bilowga ah ee arrintaasi hase yeeshee wakaaladda wararka ee royters ayaan iyada u suurtagelin in ay la hadasho afhayeenka igaad xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan iyo guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed ayaa ka wada hadlay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen in si rasmiya loo soo afjaro dagaalka waxaana sidaasi lagu sheegay war arbacadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ugu yaraana shan boqol iyo labiyo toban qof ayaa dhintay halka ku dhowaad afar kun iyo laba boqol oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka tan iyo shan iyo tobankii bishan abriil dagaalka ayaana keenay inay kordhaan tirada qaxoontiga ku sugan xuduudaha suudaan waxaanay hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ku qiyaastay laba boqol iyo toddobaatan kun oo qof inay u carareen dalalka koonfur suudaan iyo weliba jaad oo keliyata iyadoo la adeegsaday duqayna dhinaca cirka ah iyo weliba madaafiicintii dagaalku uu socday ayay burbureen cusbitaaladii islamarkaana ay gabaabsi noqotay cuntadii guud ahaanba dalkaasi oo saddex meelood lix iyo afartanka milyan ee qofka ku nool ay markii horeba ku tiirsanaayeen kaalmada bini'aadamnimo qiyaastii konton kun oo carruur ah oo aad nafaqodarro u hayso oo la daaweynayay ayaana dagaalku u carqaladeeyey iyadoo kuwa cusbitaaladooda ay weli sii shaqaynayaanna ay waajahayaan koobnaanta dawada laydhka iyo weliba biyaha sida ay qaramada midoobay sheegtay arbacadii